haddaan xaalada guud aan xoogaa meel ka taataabto fatahaadadan dadka waxay aaminsanyihin qaarkood inuu yahay beledweyne keliya maaha waa waddanka oo dhan wa waa gobolka hiiraan shabeellaha dhexe baay iyo gedo xamda laakiin marka bale meesha ugu dhib badan waa gobolka hiiraan in muddo aniga aan xaaladan ula soconaya technical teamka xagga noo joogo special task force ayaa la sameeyey sanadka hore fatahaadii ugu dambeeyey two thousand eighteenka si ay dadkii wacyigelin fiican ay sameeyeen horta hal shay ay ku guulaysteen inay konton iyo kow kun qoys inay badbaadiyaan ay meesha ka tegaan meelaha oo khatarta badan taasna waa naga guul alxamdulilah iyo amison kadib waxaan la kulannay hay-adihii samafalka oo aniga nala shaqeeyaan waxaan ka wadaanay xaaladda guud shaqooyinkaan wada qaybsanay waxaan sameynay strategy plan saan ugu hortegilan muhiimadda noogu weyn anaga waa inaan dad badbaadina waa that's the priority number one ta labaadna ee lix iyo labaatankana waxaa la ra-iisul xasan calqeere wuxuu magacaabay guddigii fatahaadada ay ka koobiyiin sagaal wasaaradood oo faraadaad waxaa naga shaqeeya waa sideed wasaaradood hal wasaarada wiil naga maqan saddex kulan kulankan ugu horreeyaan isku nimid waxaan ka wada hadalnay strategy aan u shaqeyn lahayn ma mar labaadaan isku nimid waxaan ka wada hadalnay waxaan qaban lahayn structurekii iyo habkii loo shaqeyn lahaa alxamdulilah waxaan ku guulaysanay shalay maalinta shalay inaan labada diyaarad u horeyso oo gargaar wadin la gaarsiiyo deegaanka beledweyne xaaladeeda way sii xumaanaysaa meel xunay maraysa hadda waxaan maqlayn xalay roobabka meesha ka dayay inaysan diyaarad ku degan karin maantana waxaan ku shaqeynay hay-adihi aan la kulnay in meesha marka waxaa ku degan kara keliya waa helicopters la geeyo helicopter nagu filan mahaana saakina waxaa dhacay accident xunaa meesha ka dhacay alxamdulillah dad baa ku badbaadeen dadna waa ku nufuwaayeen sida noola soo sheegay marka xaaladda is very critical marka dadka dadweynaha waxaan ugu baaqeynaa mar kasto inay ka fikiraan inay ka fogaadaan meelaha qatarta waa ka duwan yihiin daadka sanadka hore dhaca sanadka hore wuxuu had multi hazard floods oo wax ka jira meeshan deegaano waxaa jira oon la tegi jirno access aan lahayn bardaal oo kale shalay ilaa maanta waxaan ka shaqeynay saan access u helayn logistic meesha loo geeyo diyaaradaha ma tegi karaan sababta bardaale ma laha aeroboor aeroboorka noogu dhow waa baydhow waa inaan baydhow geenaa kilomtr aan helnaa dad kale ka qaadan helicopter lagu qaado meesha la gaarsiiyo marka hay-adihi aan kala tashanay ee w f b saake aan meesha ku shirnay